العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات tarbiyada korinta ubadka ma aanoo keliya ah in ubadka la baraa waxyaabaha yoomiga ee shakhsi ahaantiisa uu u baahan yahay balse waxaa soo raacayo ina muhiimad gaara leh in carruurta la baraa raadinta cilmiga sharciga qulubtoodana lagu beeraa jeceelka waxbarashada si ay marka dambe u noqdaan kuwa dareensan fadliga cilmiga mar walbana jecel inuu wax ikhtiraaco afkaar iyo su'aalo dhaxalgal lahna keeno waxayna midaasi ku suurtagelaysaa in labada waalid ay xil iska saaraan waxbarashada ubadka hadafna ay ka dhigtaan sidii ay ubadka qulubtooda ugu tallaali lahaayeen jeceylka cilmiga iyo raadintiisa carruurta yar in lagu barbaariya jeceylka waxbarashada gaar ahaan culumta sharciga si uu dhisanto shakhsi ahaantiisa waxaa ka dhalanaysa faa'iido weyn oo ah inuu noqdo mid ka dhisan dhan weliba akhlaaqdiisana ay tahay mid wanaagsan sidoo kalena uu noqdo qof ay ixtiraam iyo qadirin siiyaan dhammaan dadka kale ee qoyskiisa ka mid ah ama mujtamaca kale ee markaasuu la nool yahay waxaa sidoo kale ka dhalanayso ilmaha yar noqdaa qof fikir iyo hal abuur leh wax badanna ka duwan ilmaha kale aan lagu barbaarin barashada cilmiga sharciga iyo raadintiisa haddaba waxaan soo gudbin doonnaa dhowr asaaliib oo ay haboon tahay in ilmaha yar lagu jeclaysiiyaa doonista cilmiga gaar ahaan midka sharciga العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها kow kudaysho wanaagsan qodobkani ayaa ah mid inta badan soo laalaabtay maadaamuu muhiim u yahay tarbiyada ubadka carruurtan ay inta badan saameyn ku yeelanayso waxay ka arkaan dadka ay jecel yihiin waxaana muhiima in marka horu ilmaha yaraarka hooyada iyo aabbaha dhalay asaga oo wax badan akhrinaya kana muuqata doonista ama raadinta cilmiga waxayna midaasi kaalin weyn ka qaadanaysaa in ilmaha yar uu ahaada mid ku dadaala cilmiga si aadahna u jeclaada wuxuuna xilligaas u baahanyahay inay garab istaagaan labadiisa waalid sidaas daraaddeedna waxaa wanaagsan inaan muhiim u aragnaa qodobkan iyo kudayshada wanaagsan labo dhiiragelinta ayaana qayb weyn ka qaadanayso in ilmaha yar ay noqdaan kuwa jecel cilmiga waxaana haboon in labada waalid ay ku dadaalaan in mar walba ay dhiirageliyaan carruurta yar kuna booriyaan raadinta cilmiga dhiiragelinta ayaa noqon karta siyaabo kala duwan sidii in ilmaha yar loo hadiyeyaa waxyaabo ku kaalmeynaya inay cilmiga raadiyaan sida kutubo buugaag qalimaan iyo wixii la mid ah sidoo kalena loo hadiyeeyaa waxyaabay ku ciyaaraan oo maskaxdooda korinaya waxaa sidoo kale ka mid ah dhiirigelinta ereyada iyo kelimaadka wanaagsan ee ilmaha yar lagu dhahaya mar walbo saddex in si tartiib tartiib ah loo bara ilmaha yar cilmiga maadaamaysan haboon in bobsiiska iyo degdegsimada lagu barto cilmiga waxaana labada waalid ku waajib ah inay laasimaan siday u kala muhiimsan yihiin islamarkaana ay u kala horeeyaan waana in cilmiga qaybqayb loo siiyaa ilmaha yar si ay u jeclaadaan una noqdaan kuwa mar walba xiiseeya rabaashahoodan uu badan yahay tusaale ahaan in marka hore la baraa waxqoridda kadibna akhrinta kadibna la baraa qur-aanka iyo sunnada kadibna lagu sii xijiyaa tafsiirka qur-aanka iyo wax walibu markaasi cilmiga sharciga ah ee uu ilmaha yar u baahan yahay in lagu abaabiyo afar in maktabad yar ubadka looga dhex sameeya guriga mararka qaarna la geeyaa maktabadaha lagu iibiyo kutubta middaas ayaana waxay sababi kartaa in ilmaha yar ay bartaan in cilmiga uu yahay baadhis iyo baxdi oo la sameeyaa wuxuu sidoo kale fahmayaa muhiimadda uu akhriska leeyahay iyo sidoo kale inuu jeclaadaa kutubta iyo akhriskooda wuxuuna ku dadaalayaa juhdi badanna ku bixinayaa inuu isaga si gaara maktabad u aasaastaa taasoo kutubta kaga mudaalacaysanayo una noqdo qof wax badan aqriya iyadoo aan la soo dhexgelaynin fikraddiisa iyo waxyaaba uu isaga keensaday ayaa loo baahanya inay kaalmeeyaan labada waalid shan in carruurta su'aalo maskaxiyan oo macquula la weydiiyaa si uu u soo helo jawaab ku habboon maadaamuu cilmiga yahay su'aal weydiin waxayna ubadkeer middaasi ku saacidaysa inay noqdaan kuwa wax ikhtiraacaa jeclaadana cilmiga waxaana xilligaasi loo baahanaya in labada waalida ilmaha yar weydiiyaan su-aalo ay jawaabahooda fududahay si uu ilmaha yar uga jawaabaa si sahlan una jeclaadaa cilmiga lix in ubadkeer wax badan looga sheekayaa culimmada sida in looga qasoodaa taariikhdooda iyo siday ku gaareen heerka in la yidhaahdo culimo waxaadna xilligaasi ku dadaashaa inaad fahansiisaa in ruux kasta uu noqon karo caalim haddii uu cilmiga ku dadaalo islamarkaana uu noqdo mid wakhti badan ku bixiyaa arrintaas ayaana waxay keni kartaa ilmaha yare jeclaadaan cilmiga iyo culimmada waxayna iyaga qudhooda ku soo baxayaan kuwa mar walba ku dadaalaa sidii ay ku gaari lahayn heerka caalimka oo kale middaasoo waa hadafka ugu weyn ee labada wali laga doonayo inay ubadkooda ku barbaariyaan العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها ugu dambayntii in ubadkeer lagu dadaalaa islamarkaana la jeclaysiiyaa cilmiga waa shay aad u wanaagsan islamarkaana ku suurtagalays inay raadiyaan cilmiga saxaabad iyo taabiciintuna waxayaan kuwa carruurtooda wax baray intay yar yihiin cilmiga waa shayga ugu muhiimsan ee dunida saaran allah subxaanahu wa tacaala wax uu abuuray insaanka waxuuna baray wax uusan aqoonin allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu ku yidhi kitaabkiisa casiiska ah علم الإنسان ما لم يعلم
waxaana wanaagsan waalidiinta tarbiyanaya ubadka in carruurtay u sharaxaan faan guudnay ka siiyaan wax lala jeedo dalabul cilmiga maraadinta cilmiga islaamkuna waa diin cilmi aayadii ugu horeeyey ee qur-aan ka soo degana waxaa lagu faray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam akhrinta taasoo ah furaha rasmiga ee cilmiga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
iyadoo la fiirinaya ahmiyadda u leeyahay cilmiga ayaa waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam la faray inuu allah ka baryo in loo siyaadiyo فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما mana ahan fadliga cilmiguu leeyahay mid lagu soo koobi kara hal warbixin oo keliya haddaba labada waalid waxaa waajib ku ah inay ku dadaalaan in ilmahooda ay baraan cilmiga kuna dhiirigeliyaan inuu raadiyo تضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم